isha maart maanta waa toddobiyo labaatan sanadkuna waa laba kun lix iyo toban warka guud ahaan wadajir radio waxaa stuudiyahan wadajir radio ee magaalada atlanta idinkaga akhriyi doona anigoo cabdilcaziiz cidi warkii oo fidsan madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu soo waramayaa in waxoogaa horumara uu ka gaaray kulamadii uu lalahaa odayaasha dhaqanka beelaha gobolka hiiraan kuwaasi oo ka biyo diidanaa in ay ka qayb qaataan qaabka maamulka loogu samayn doono gobolada hiiraan iyo shabeellada dhexe ee gogoshiisa muddaba ka fureyd magaalada jowhar caasimadda gobolka shabeellada dhexe waa kan wariyaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo warkaasi la socday madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa ayaa soo gebagabeeyey kulamo magaalada beledweyne ay kula lahaayeen qaar ka mida waxgaradka gobolka hiiraan kulamadan oo looga arrinsanayay sidii waxgaradka gobolka hiiraan loogu qancin lahaa in shirka jowhar ay ku laabtaan ayaa waxaa la sheegayaa in laysku fahmay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan odowaha oo ka hadlay muhiimadda kulamadan ay lahaayeen iyo weliba natiijada ka soo baxday ayaa yidhi
dadaalkeennii waa aragteen wuxuu ku soo dhammaaday in odayaashii duubabka ahaa ee sideedda ah ee heshiiska ku saxiixay halkan ee aan ku nimid baaqooda dartiis codsigooda wuxuu ahaa laba arrin in odayaasha loo dhaafo odayaasha dhaqanka loo dhaafo shirka maamuladiisa iyo inay odayaashu ka arrinsadaan sidii shirka loo maamuli lahaa kadib shir dheer oon odayaasha la galnay dowladda soomaaliyeed waxay odayaasha kula heshiisay in wixii ku saabsan hagidda shirka xagga awood uqaybsiga odayaasha loo dhaafo qaar ka mida waxgaradka gobolka hiiraan oo ayaguna dhankooda warbaahinta la hadlay ayaa waxay soo dhoweeyeen kulamada ay la qaateen madaxweynaha soomaaliya waxayna sheegeen in haatan is-afgarad la gaaray
muddo socda oo u dhexeeyey dowladda iyo dowabka ayaan maanta halkan kusoo gabagabeynay in shirka maamul samaynta gobolka hiiraan iyo shabeellaha dhexe ay dowladda ku soo celiso gacanta odayaasha dhaqanka taasna way naga aqbashay dowladda in haddii ilaahay idmo lagu laabto nabashii shirka degmada jowhar
dowladda iyo dowabka maaragta way isku afgarteen dowladdan way aqbashay wasaaradda arrimaha gudahana maaragtay kala shaqayn doonta duubabka dhaqanka soomaali
jowhur waa la isku afgartay ogaasyaha inay hogaamiyaan hadaasiya qabiilooyinka dowladda iyo ogaasyaha waa isku afgarteen
iyadoo ay taasi jirto ayaa waxaa jira qaar kale oo ka mid ah waxgaradka gobolka hiiraan oo diiday natiijada ka soo baxday shirkan kuwaas oo sheegay in weli ay diidan yihiin inay ka qayb galaan shirka ka socda jowhar ee la doonayay in maamulka loogu dhiso gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe maxamed kaafi sheekh abukaredi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada muqdisho sidoo kale ayaa beelaha dega gobolka shabeellada dhexe waxa ay cambaareen dusha uga tuureen madaxweyne xasan sheekh kuwaasi oo sheegaya in madaxweynaha uu qiimeyn gaara siiyey dadka haatan diidan ka qaybgalka shirka ee ku sugan magaaladaasi beledweyn caasimadda gobolkaasi hiiraan ka mida bulshada ku dhaqana gobolka shabeellaha dhexe ayaa eedeen ugu soo jeediyeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud taasi ay ku hebeeyeen kulalaabashada uu ku lalaabanayo gobolka hiiraan ee magaalada beledweyn iyagoona tilmaamay taasi inay tahay mid qalada islamarkana loo baahan yahay labada dhidacba intuu simo isagoona ra-iisul wasaaraha uu halkaasi gaaray xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya waxaa keliya oo diirada la saaray gobolka hiiraan balse ma jirto shabeellaha dhexe shacabka ku dhaqan cidla tashata iyo madax u rumaanaysa odayaashan ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa runtii anaga haddaan raadi ee jowar ama shabeellaba dhexe shirka aad iyo aad baan u taageer
laakiin waxaan sheegayna inuu xibnaha noo sheegay shabeellada dhexe aysan ku xukumin haddii aan kabiir ahaan ama anaga haddaan aanan odayaashii beeraha jiray weynaa dhannahay annaga waa salugsan nahay shirkaas waxaan ku salugsan nahay xibnaha oo jiray weyna la siiyey aad iyo aad baan aadan mutaamaraadnay aad iyo aad baan aada qaydanay haddana waxaa waa taageersanayna waxaan dawladda dhexe iyo dawladda sare u sheegayna halka ay qaadiyada kala duwan ee gobolka shabeellaha dhexe halka uu leeyahay in loo taageero laakiin weli waxbaa ka dhiman dadkii gobolka shabeellada dhexe dadweynaha aan matalinay kuma qanacsana habka meeqa guud hataa haatee laakiin sida kale annaga waxaan qanacsannahay in dimuqraadiyadda la fadhiisiyo si kastoo yaha haddaba odayaashaana warkan ka soo yeeray ayaa waxaa walmaanayaa xilli maalmihii u dambeeyey uu madaxweynaha ku sugnaa gobolkan yidhaah taasoo kulamo gooni goonaha ula qaatay odayaasha ku dhaqan gobolkan yidhaah iyo magaalada beledweyn taasoo la sheegay inuu kusoo dhammaaday bishan
aad iyo aad ayay umahadsan tahay marka warbixintan ay kasoo dirtay degmada jowhar caasimada gobolkaasi shabeellada dhexe iyadoo xaalada siyaasadeed ee gobolada shabeellada dhexe iyo hiiraan ay sideedaba ay cakiran tahay ayaa dhanka kale dhanka amnigana waxaa ka taagan dhibaatooyin aada u ballaaran kuwaasoo ay ugu horeeyaan qaraxyada iyo dagaalada halkaasi ay ka wado xarakada shabaab waryaheena magaalada muqdisho ayaa haddaba waxa uu arrimahan ka waraystay maxamed yuusuf cadow oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaaladaasi jowhar ee gobolkaasi shabeellada dhexe ayadoo maanta qarax loo geystay ciidamada dowladda uu ka dhacay deegaanka buurane ee isla gobolkaasi shabeellada dhexe aad baad umahadsan tahay qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka buurane oo kamid ah kamid ah xaafadaha degmada mahadaay ee gobolkan shabeellaha dhexe waxaa ilaa iyo iminka lama xaqiijin karo sababta rasmiga ah qaraxaasi uu ka dambeeyey balse ka imaanaya degmadaas ayaa sheegaya in ciidamada iyagu ay waxyaabaha qarxa ama qom waxaana ku dhintay ilaa iyo laba ruux toddoba kalena waa ay ku dhaawacmeen dhaawacyada ayaa lasoo gaarsiiyey cisbitaal goboleedka magaalada jowar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaana runtii dadka dhaawacmay kamid ah laba qofood oo rayida oo dadka deegaanka buurana ah colow waxaa faafaahin naga siisaa askarta dhaawacantay iyo dadka shacabka oo aad sheegaysa inay dhaawacmeen ka waran hadda xaaladooda isbitelka jowhar miyaana lasoo gaarsiiyey mid kamid dadki mid kamid a dadkii dhaawacmay ayaa waxau ku geeriyooday cisbitaalka dhaawacyada kale ayaa la sheegayaa in qaarkood ay xaaladooda ay tahay kuwa aad u culus halka kuwo kale ay fiican yihiin waxaana maraan teleefonahan kula xiriirnay qaar kamid a saraakiisha ay noo sheegeen in dhaawacyada loo qaadayo saacadaha soo socda magaalada muqdisho in xaaladooda ay tahay kuwa aad u liita dhaawacyada qaar isbitaalada magaalada muqdishona loo qaadayo
maxamed marka qaraxan ma wuxuu ahaa miino dhulka lagu aasay mase qarax bambaano ciidanka lala bartilmaameysada ayuu ahaa bal faafaahin naga sii maxamed kaas aad ugu mahadsan tahay xiriiro kala duwan ayaa la sameynay saraakiisha iyo dadka deegaanka degmada mahataay ama xaafadda buurane waxay noo sheegeen in qaraxa dadku waxay sheegayaan in qaraxa waa mid iyago ciidamada halka midka kalena ay sheegayaan dadka qaarna ay sheegayaan in uu ahaa miino nooca dhulka lagu aaso iyagoo oo markaasi tegay goob ay ku qayirayeen ciidamadaasina lagu aasay intii aysan imaan markii ay tegeenna lagula qarxiyey oo nooca ramuuska ah sida ay sheegayaan dadka deegaanka xaafadda buuran marka saraakiisha gobolka shabeellaha dhexe ama degmada mahadaay ilaa ay hadda ma ka hadleen qaraxan ma jirto ilaa iyo iminka sargaal ka tirsan ciidamada milatariga ku sugan gobolka shabeellaha dhexe oo ka hadlay dhaawacyadaasi maamulka degmada mahadaay sidoo kale kama uusan hadlin maamulka gobolka shabeellaha dhexe kama uusan hadlin dhakhaatiirta cisbitaalka iyaguna maran xiriir aan la sameynay waxay noo sheegeen in aan kala xiriirno saraakiisha iyaguna kama aysan hadlin dhaawaca cisbitaalka la geeyey ee saraakiisha cisbitaalka waxaanay sheegeen in faafaahinta ay dib ka bixin doonaan oo dhaawacyadooda iminka ay la tacaalayaan balse qaar ka mid ah saraakiisha ayaa waxay sheegeen waa kuwa milatarige in dhaawacyada qaarkood ay yihiin kuwa aada u daran islamarkaana loo qaadayo cisbitaalka mar aan si saaxiibtinimo aan ula hadlay mid kamid ah saraakiisha ku sugan gobolka shabeellaha dhexe aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyeena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo arrimaha qaraxii ka dhacay buurane u waraysi kala yeeshay wariye madax bannaan oo ku sugan gobolkaasi shabeellada dhexe biyo la-aan aada u baahsan ayaa waxaa laga soo sheegayaa guud ahaan halkii uu mari jiray biyaha webiga shabeelle kaasi oo deegaano badan haatan oo markii hore biyo haysan jiray haatan ay soo istaageen biyo la-aan meelihii ugu dambeysay ee haatan dhibaatada biyo la-aanta aada baaxadda uleh laga soo sheegayo ayaa waxaa ka mid a degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose maamulka degmadaasi ayaa waxa uu ku dhawaaqay in guud ahaan degmada haatan loo howlgeli doono dadka ku dhaqan sidii ay biyo u heli lahaayeen oo loo samayn doono biyo dhaamin baaxad leh cabdullaahi xasan cabdi gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose oo la hadlay warqabadka idaacadda dahana magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay biyo la-aanta xoogan ee xilligan ka jirta gudaha degmadaasi maadaama muddo bil ah uu gursan yahay webiga shabeelle ee mara degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose gudoomiyaha waxa uu sheegay in biyo dhaamin aan loo kala harin ay ka bilaabi doonaan maalinimada berito guud ahaan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose si loo gaarsiiyo biyahaasi dadka biyo la-aantu ay haysato laakiin insha allah biidnillahi tacaala waxaan rajaynanaa biyo dhaamin aada u xoog badan inay ka bilaabato berrito haddana wax baa un ka wadnaa marka insha allah waxaan leeyahay ummadda waxaa soo wajahay xaalad biyo-la-aaneed oo aan caadi ah ummadda soo wajahday xaaladaasna waxaan ilaahay ka rajaynaynaa insha allah wixii dadaalaa ka geysan karno oo maamulka gobolka iyo degmada wagana dadaal ku geysan karo inuu ka geysta ayaan rajaynaynaa insha allah wallahi hadda xaalad kaleeto oo hadda murugsan maanta ma jirta xaalada murugsan oo maanta ka taagan degmada afgooye waa biyo la-aan suurooyinka ku hareereysan degmada af suurooyin ku hareereysan webiga shabeelle inta oo ka dhex mara degmada afgooye suurooyinka oo webiga la hareereysan suurooyinkaas ayaa waxaa soo wajahay xaalad aan caadi ahayn oo biyo la-aaneed oo aada u culus ayaa soo wajahday arrintaas oo maamulka gobolka iyo degmaduba ay maaragtay shir degdega ka yeesheen go-aana laga gaaray insha allahu
ergada gaarka ah ee dowladaha igad ayaa maanta waxa ay gaareen magaaladaasi garowe caasimada maamulka puntland ee bartamaha dalka soomaaliya wafdigaasi oo siyaaro kala gedisan looga hadlay sababta ay u gaareen halkaasi ayaa waxaa warbixin nooga soo diray waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi oo arrimahaasi isha ku hayay magaalada garowe kulan ku yeesha wafdi ka socda urur goboleedka igad iyo weliba madaxda maamulka puntland madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa ka warramay waxyaabaha ay ka wada hadleen
iyo mashaariicda ee ka socotay puntland qayb labaax inay ay ku leeyihiin ay ka qayb qaataan uma imaan arrimo siyaasadeed iyaad waxa ku taqaana maminaya arrimaha siyaasadda barnaamijka u imaadan waxay ahayd horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha puntland oo ay ugu horeyso qaybtii labaad second fagekii mashruuca boosaaso ay ka mid yihiin mashaariic horumarineed oo ay ka wadaan dalka uu ka mid yahay mashaariicda dhanka kalluumaysiga ka mid yahay mashaariic la xiriirta dhanka security-ga ee barnaamijka loo yaqaano masi maritan security barnaamijyada noocaasa oo ay runtii igad ay ka mid tahay ururada caalamiga ah ee shaqooyinka wanaagsan ka haya ee dalka soomaaliya oo soomaaliya ay ka mid tahay xubin founding member oo dadka aasaasay igad maxbuum calin oo asna ah xogeeyaha guud ee urur goboleedka igad oo asna warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu soo dhoweeyey gulaha uu sheegay ciidanka puntland inay ka gaareen al-shabaabka dagaalka ay la galeen waxaa kaloona u tahaniye tahaniyeynayaa ciidanka puntland oo maalid wiilashan umada soomaalida maaragtay aada u dhibeeya la yihahdo al-shabaab kula dagaalamay puntland dhexdeeda oo xaqiiqdii shaqo aada u wanaagsan oo maaragtay dugudayda ah ayaa qabtay waxaan leeyahay ciidanka asaga ah haddii masha allah maaragtay ay heli lahaayeen taageera taageero maaragtay xoog leh in shaqasi aada u sii wareysare qaban lahaayeen marka waxaan malanaya in maaragtay ciidanka anaga haddii maaragtay shaqada anaga ay noola ahay ciidanka soomaaliya in maaragtay arrimahan xaqiiqi siaad ay yihiin ay ka saqaran kartay oo potentialkii ciidanka soomaaliya uu leeyahay marka waa iga gudoomaysaa taliyadaasi oo ayaga ah iyo dadkii maaragtay shaqada la qabtay axmed kaafi sheekh abukaridi wadajir muqdisho aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi warbixintaas uu ka soo diray isla magaalada muqdisho inkastoo wararka soo baxayana ay sheegayaan in maamulka puntland sida madaxweynaha gaas uu carabka ku dhuftay ayaan wax siyaasada u soconin wafdigan gaaray magaaladaasi ay yihiin arrimaha dib u dhiska maamulkaasi iyo howlo la xiriira balse wararka ay wadajir radio helaysa ayaa sheegaya in wafdigaasi ay u tageen magaalada garowe sidii maamulka madaxweyne gaas ugu qancin lahaayeen in uu qaato nidaamka afar dhibic shan ee ay soomaalidu go'aansatay in lagu gaaro nidaam doorasho qof iyo codkiisa ah laba kun iyo labaatan halkaad wararkaas weli kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheedana aad haatan si toosa uga dhegaysanaysaan axmed madoobe ayaa waxa uu sheegay in boqol ka mida caruur u dhalatay maamulka uu madaxweynaha ka yahay ee jubba ay ka mid ahaayeen dadkii shabaab ay ku daadguraysay maamulka puntland sida la sheegayo ee halkaasina dagaalka kula galay maamulkaasi madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo warbaahinta kula hadlay magaalada kismaayo ayaa eedan u jeediyey ururka al-shabaab madaxweyne axmed madoobe ayaa ku eedeeyey al-shabaab in ilaa iyo laba boqol ah caruur ah ay ka wadeen deegaanada jubbooyinka iyo gedo kuwaas oo ay dagaalo geliyeen sida uu sheegay
وتوجيه وتوجيه شيء توجيه يا أخي من يجي عليا أنا من يجي عليا إسرائيل تقولين من تقولين هذا أنت حكومتك يا أخي ما ترجع تحملك هذا يجيبوني وهذا يسبقون يشبه العلم المال الأمور والتوجيه ما بيننا لما مرة ذلك أمور لا أكاد ee la xasuuqay eladada kaalay shahaada qaadanaysaa intaad ka dhib ma garanaya shahaada waa arkay cilmigeedi ma laana shahiidku wuxuu yahay ma garanaya halkaa lagu sheegay waxa u haray maxay tahay waayo cidday sugaysa waa dhamaanay amalayaashan kulli dhan bay u bateen waadalaada duqoba waxyalaya dagaaladii ka dhacay deegaanada puntland iyo weliba galmudug ayaa al-shabaab waxaa looga qabtay dhalinyaro badan oo dagaaladaasi ka qayb qaadanayay kuwaas oo qaarkood sheegay in laga waday deegaanada jubbooyinka iyo gedo maxamed kaafi sheekh abukar radio wadajir muqdisho
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay maxamed kaafi inkastoo dadkani weerarka ku qaaday ma- gobolka puntland laga qabtay qaar ka mida ayaa haddana waxa ay maamulka puntland madaxdiisa qaybta cadaaladda ay ku warramayaan in dadkaasi ay heli doonaan cadaaladda isla mar ahaantaana lagu abaalmarin doono wixii ay ka helaan cadaaladda horteeda maamulka puntland ayaa qorshe u dejiyey maxaabiis fara badan oo dhowaan ay gacanta ku dhigeen kuwaas oo ku jira xabsiga dhexe ee magaalada garowe xarunta gobolka nugaal taliyaha ciidanka asluubta maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland janaal cali nuur ayaa ka hadlay xaaladda ay xilligan ku nool yihiin maxaabiista ku jirta xabsiga magaalada garowe gaar ahaan raggii dhowaa lagu qabtay dagaalkii ka dhacay puntland anuur ayaa sheegay in xabsiga magaalada garowe iminka uu yahay mid aad u buuxa islamarkaana raggii dhowaa lagu qabtay dagaaladii ka dhacay puntland ay ka tirsan al-shabaab ee cadaalad heli doonaan sida uu hadalku dhigay si kastaba maxkamadda ciidamada qalabka sida ee shanta gobol ee maamul goboleedka puntland ayaa dhowaan shaacisay la kala saari doono maxaabiistii dhawaa laga soo qabtay dagaalkii ka dhacay deegaano ka tirsan puntland islamarkaana ay heli doonaan cadaaladda
wararka ka imaanaya degmada heliwaa ee gobolkaasi banaadir magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku warramayaan in caawa masaajid gudihii lagu dilay allah ha u naxariistee wiil lagu magacaabo sade kaasi oo sida la sheegay uu ahaa wiiluu dhalay wasiir maamulkii hore ee milatariga maxamed siyaad bare hore oga tirsanaa wiilkani ayaa waxaa la sheegay xilligii la tooganayay in uu ku jiray gudaha masaajid ku yaalo xaafadda uu wax ka degan yahay ee huruwaa isla mar ahaantaana magaalada muqdisho uu ku sugnaa wakhtiyadii lasoo dhaafay wiilkan oo lagu magacaabo sabe mahad dirir guuleed ayaa waxaa la sheegayaa in kooxihii dilay ay ka baxsadeen masjidkii ay ku dileen gudihiisa sidoo kale ayaa isla magaalada muqdisho degmadiisa hodan waxaa lagu soo waramayaa in caawa lagu toogtay mid ka mida askari ka tirsan ciidanka nabad sugidda dowladda soomaaliya kaasi oo sidoo kalena dhaawac loo geystay xaaskiisa iyagoo ku sugnaa xaafadda taleex guriga ay ka degan yihiin sidoo kale ayaanu soo gaarnay xilligan isku macsalaameyn jirnay barnaamijkan inoo soo bilowday saddexda galabnimo inta dib dambe barnaamij kaloo xiiso leh aan u kulmi doono sidaas iyo amaano allah